kulankan oo isku xeerka hayadaha samafalkii wasaaradda arrimaha gargaarka ee koonfur galbeed ee leh gobdi magaalada baydhabo iyo weliba lagu ka hadlaya sidii oon dareeran howlaha samafalka ee deegaanada koonfur galbeed kulankii weliba warbixin lagu dhugunsa hayadaha ku shaqeeyo arrimaha samafalka ee deegaanada koonfur galbeed yoose gaare kulanka diiradda lankasaari raashinka iyo biyaha nadiifkae wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo mareynta musiibooyinka dowladda koonfur galbeed mudane cabdinaasir abdi aruush oo shir guddoomiyaha kulanka yaana kuwarbi walyaabaha kubahi magaalada baydhabo waxaa noogu qabsamay kulankii isku xirka hay-adaha samafalka iyo wasaaradda arrimaha gargaarka koonfur galbeed soomaaliya kulankaas oo looga hadlayay arrimaha quseeya dhinaca gargaarka ama samafalka deegaanada koonfur galbeed ka socda oo hay-adaha warbixin ka bixinayeen shaqada socota culeysyada jira iyo tallaabooyinka u muhiimsan oo la qaadi karo si howlahaas wax looga qabto shacabka reer koonfur galbeed u helaan adeegay u baahan yihiin waxaa warbixin laga dhageystay hay-adda un-ka isku xirka arrimaha gargaarka ee oja oo warbixin guud iyo meelaha gaabis ka jira soo bandhigtay waxaa kaloo warbixinna soo gudbiyay hay-adda u qaabilsan qaybta cuntada ee kalastarka waxaa kaloo warbixin aan ka dhageysanay hay-adaha ka shaqeeya isku xirka ama shaqadooda ay tahay inay xaqiijiyaan shaqada hay-adaha wadaan inay isla socoto iyo isku xirka dowladda waxyaalaha aada hoosta looga xariiqay maanta waxaa kamid oo shirkeena ka soo baxay in dhinaca cuntada ama gurmadka cuntada uu aada usii yaraanayo uu gaabis yahay taasoo dadkii shir kasoo qeybgalay ha noqdaan dowladda ama ha noqoto hay-adaha kulligood ay xoogaa walwal ay ka muujiyaan waxyaalaha kaloo aada looga dooday waxaa ka mid ahay dhinaca biyaha iyo biyaha nadiifka ah alxamdulilah sanadkan roob fiican aa da-ay laakiin waxaa warbixin hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka inuu siiyeen in ay jiraan kaysas badan oo cudurka koleeraha ah oo saameeyey degmooyin badan oo ka mid ah koonfur galbeed soomaaliya iyadoo wasaaraddeena caafimaadkana arrintaas ay howl badan ka wado laakiin arrintaas waxaa ka mid waxyaala hoosta laga xariiqay in la dardargeliyo arrinta gurmadka koleeraha waxyaalaha kale oo laga hadlay waxaa ka mid ahay dhinaca sheltarka iyo waxyaalaha lamida iyo adeegyada gaarka u ah hooyadii dhallaanka oo run ahaantii aada gabaabsi u noqday oo ayadana aada hoosta looga xariiqay baahiyaa ka jira kulankeena guulu kusoo dhammaaday insha allah laba isbuuc kadibna waa isku soo laaban doonaa waxyaalihii maanta laga hadlay wixii nooga qabsoomay iyo wixii kaloo markaas taagan si looga hadlo kulankeena guul noogu soo dhammaaday mar labaadna u mahad celinaa hay-adaha ka shaqeeya koonfur galbeed soomaaliya ha ahaadaan hay-adaha maxalliga ah hay-adaha internationalka ama hay-adaha un-ka kulankoon guulu kusoo dhammaaday aada u mahadsantiin